bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo ansixinaya ogolaanshaha howlgalka admis ee dalka soomaaliya
faahfaahinna ka soo baxaya guddoomiye ku-xigeen waxyaabaha qaraxa qarax uu ka soo gaaraan iraadae gobolka shabeellaha hoose
ciidamada amniga puntland oo gacanta ku dhigay gaari siday khamri fara badan iyo dadkii watay
dagaal ka dhacay gobolka bakool iyo faahfaahinno dheeraada oo laga helayo dagaalkaasi
wafdi ka socda hay-adda cuntada dunida ee w f b oo gaaray degmada doolow ee gobolka gado
ciidanka maamulka puntland oo gacanta ku soo dhigay dooni si sharci darra uga kalluumaysanaysa xeebaha soomaaliya
iyo dad badan oo ku dhintay weerar ka dhacay caasimada talaabiif ee dalka israa'el
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan waa arbaco taariikhuna ay ku beegan tahay soddonka bisha maaraj sanada laba kun iyo labaiyo labaatan intii aada maqasheen dulmarka warkayaga duhur ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada warkii oo faah-faahsan wadajir waxaa idinku warmaya maxamed cabdi geedi shiine iyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ansixinaya ogolaanshaha howlgalka admis ee soomaaliya xuseen washington ayaa warkan ka waramaya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta oo arbacaah waxaa lagu wadaa inay yeeshaan kulan kulankooda caadiga ahaa oo ay uga hadlayaan arrimo dhowr ah oo ku jirto howlgalka atlaanta ee soomaaliya kulanka golaha ammaanka ka qabsoomaya maanta ayaa waxaa sida qorshe uu yahay lagu ansixi doonaa waajibaadka iyo ogolaanshaha howlgalka admis oo dhowaan lagu bedelayo magaca howlgalka midooda afrika ee amisom dowladda federaalk soomaaliya qaramada midoobey iyo midooda afrika ayaa dhowaan isku raacay in la bedelo magaca howlgalka midooda afrika ee amisom ee soomaaliya islamarkaan laga dhigo howlgalka midooda afrika soomaaliya ee admis howlgalkan cusub ayaa dhowaan ayaa dhammaan doonaa sanadka laba kun labaiy labaatan waa anirahdi afar labaatan iyadoo wixii ka dambeeya xilligaas mas-uuliyadda lagu wareejin doono ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya waxaana dowladda ay qorsheynaysaa in howlgalkan cusub uu xooga saaro hirgelinta qorshaha kala guurka dalka soomaaliya waajibaadka shaqo ee howlgalka cusub ee admis soomaaliya ayaa waxa uu noqon doonaa la dagaalanka al-shabaab sugidda amniga horumarinta tayada ciidamada cadaaladda iyo taageerida nabadda iyo dib heshiisiinta sida ay hore u shaaciyeen golaha ammaanka iyo sidoo kale midow waa golaha amniga iyo nabadda midooda afrika iyadoona maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobe ee ansixi doonaan howlgalkaas cusub oo la filayo in si rasmiga loogu dhawaaqo kowda bisha abriil ee sanadkan labaiy labaatan
ciidamada ammaanka ee maamulka puntland ayaa waxa ay gacantay kusoo dhigeen gaari siday qamri fara badan iyo weliba dadkii watay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka mudug ayaa sheegay in raggan iyagu watay gaarigan ay kasoo bixeen waxyaabaha qarxa waxyaabaha aan idhaahda maanka dooriya islamarkaana ay ka keensadeen gudaha dalka etoobiya ay soo gelinayeen magaalada gaalkacyo xarunta gobolka muduga taliya ayaa sheegay in ka badan afar boqol oo dhalaan qamri ah ay gacantay ku dhigay islamarkaana israkaac uu ku yimid qiimaha lagu kala iibsado qamrigaasi laga keena dalka etoobiya waxaana uu sheegay in dhaladiiba ay gaartay toban door islamarkaana meesha uu ka saaray in rag badan weliba sidoo kale haween da-yar ah iyagu ay bilaabeen in qamrigaasi ay isticmaalaan waa kan taliyaha ciidanka booliska ah ee gobolka mudug ee dhinaca puntland oo isagu maanta qamrigan ay soo qabteen goob fogaaraha ka hadlayay
waxaa ciidamada ammaanku ay gacanta kusoo dhigeen maandooriye aada u fara badan iyo raggii watay iyo gaarigii lagu waday waa kiis isku dhammaystiran waxaasaad u jeedaan oo khamro ah oo gaawaaridan nohooyinka gaalkacyo ay daqiiqad daqiiqad u soo gelinayaan ilaa ay halkii dhala toban doolar gaadho gabdhaha yaryarna cabbaan ummaddan hadday ka ammaan hesho khamro iyo al-shabaab waa najexda nabad kale uma baahna roobnaa la waasiiyey hadday khamradaas iyo al-shabaab ka ammaan hesho dadkaa nabad bay haystaan maxaa lagu kala saari karaa ninka shabaabka iyo ninka khamrada dadka u keenaya waa isku mid waxaa isdhaamaan ma leh dhammaan ciidamada daraawiishta gobolka mudug waxay ku amran yihiin qodobka koowaad la dagaalanka al-shabaab qodobka labaad la dagaalanka maandooriyaha meel allaale iyo meeshay ku arkaan sidii hadda tan u qabtaan u qabteen oo kale meel allaale iyo meeshay ku arkeenna waa inay u qabtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
codkaas waxa uu ahaa taliyaha ciidamada dhanka iyo sidoo kale puntland oo dad qamar sitay iyo sidoo kale dadkii ka ganacsanayay gacanta lagu dhigay markan haddaan eegnana waxaa ay warar kala duwan ay kasoo baxayaan wafdi ka socda hay-adda cuntada dunida w f b oo gaaray degmada dolow ee gobolkaasi gadow warkan waxaa faahfaahinaya saleebaan xuseen maxamuud gudoomiyaha degmada doolow xubno ka mid ah maamulkiisa waxkaradka cuqaasha iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa kulan la qaatay wafdi ee hogaamineysa ku-xigeenka hay-adda cuntada adduunka ee w f b ee soomaaliya lara fawsi soo dhoweyn iyo isbarasho kadib maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa hay-adda w f b kaga mahad celiyey caawinada ay u sameeyeen qaar ka mid ah dadka danta yar ee ku nool degmada iyo duulooyinka barakacyaasha waxaana ay ka codsadeen in la kordhiyo maadaama abaartu ay gaartay meeshii ugu adkeed sidoo kalena waxa ay warbixin ka siiyeen xaalada guud ee abaareed ee ka jirta deegaanada gobolka gadow iyo sidoo kale bulshada tirada badan ee kusoo barakacaya degmada kuwaasi oo u baahan in gargaar dhinacyo badan leh lala soo gaaro ku-xigeenka hay-adda w f b lara fosi ayaa maamulka kaga mahad celisay soo dhoweynta ay u sameeyeen iyo warbixintii guud iyo warbixintii guud ay ka siiyeen xaaladda abaareed iyagoona sidoo kale ballan qaaday in ay sii wadi doonaan caawinada iyo gargaarka ay u sameynayaan dadka soomaaliyeed ee ku nool degmada doolow taliya ku-xigeenka ciidanka nisa ee gobolka gadow cabdiqaadir xuseen ibraahim oo kulankani ka qaybgala ama qayb ka ahaa ayaa saraakiishan la wadaagay in deegaanka uu yahay mid nabad ah ayna u gurman karaan dadka xoolodhaqatada ah ee ku nool miyiga si looga baaqsado in ay soo barakacaan ama inay usoo barakacaan degmada doolow
ciidanka ilaalada xeebaha ee puntland ayaa gacanta ku dhigay dooniyo si sharci darra uga kalluumaysanaya xeebaha deegaanada puntland ee soomaaliya qaar ka mida mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ah ee gobolka karkaari weliba taliyaha ciidanka ee gudoomiyaha degmada xaafuun ayaa waxay sheegeen in laba dooni oo si sharci darra uga kalluumaysanay xeebaha bari ee gobolka gobolada puntland ay gacanta ay kusoo dhigeen waxaanay sheegeen in iyagu ay sharciga horkeenid islamarkaana la ganaaxi doono doonyaha si sharci darrada ah uga kalluumaysanaya xeebaha gobolada bari ee dalka soomaaliya waa kuwan gudoomiyaha degmada xaafuun madaxa maaliyadda ee gobolka karkaar iyo weliba taliyaha ciidanka ee saldhigaasi degmada xaafuun iyagu ka hadlaya doomankan ay gacanta ay kusoo dhigeen
sida u qaadanayna waan ku shaqayn waxaan kadibna annagu saasaan ku howlgallay kuna soo kaxaynay operation maalmo qaatay oo howlgal lagu sameeyey ciidanka b m b f t ciidanka booliska iyo wasaaradda maaliyaddu waan uga gor leenahay korgolidda dakhliga koruqaadda dakhliga gobolka iyo kada wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha dekedaha iyo kalluumaysiga baan waxaan u maraynay inaan ka shaqayno howlgal ay qaadeen ciidanka iyo wasaaraduhu waxaa lagu guuleystay in lasoo qabto doonyo sharci darro u shaqaysanayay alxamdulilah ilaa baa mahadda iska leh hadeerna waxaa weeye shaqadaas waa socotaa waana soconaysaa haddii aan la idmo howlgal ballaaran oo maalmo qaatay buu ahaa haddeer insha allah shaqadaas waa soconaysaa waxaan runtii aada ugu bogaadinayaa ciidanka iyo shaqaalaha wasaaradaha shaqada wanaagsan ay ka hayaan magaalada iyo sida u shaqaynayaan insha allahna wixii sharci darro ku shaqaysanaya tallaabo cad baa laga qaadayaa waxaana xoogga saaraynaa insha allah in shaqada koruqaadista dakhliga gobolka iyo shaqada wasaaraduhu maalin markii ugu horeysay ciidamada puntland ay gacanta ay kusoo dhigaan doonyo si sharci darra uga kalluumaysanay xeebaha gobolada bari ee dalka soomaaliya waxaanay sheegeen inay marsiin doonaan waaxaha amniga iyo weliba dhinaca cadaaladda si loo waafajiyo sharciyada u yaala puntland dhinacyada kalluumaysatada sharci darrada ayaa uu kusoo xadgudba xeebaha dalka soomaaliya markaan haddaan eegno gobolka bakool wararka ka imaanaya gobolkaasi waxa ay sheegayaan in dagaal khasaare geystay oo u dhexeeya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo al-shabaab uu ka dhacay degmada xudur oo ah xarunta gobolka bakool dagaalkan ayaa wuxuu ka dambeeyey ka gadaan markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya ay halkaasi ku leeyihiin waxaana degmada xudur een ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hub culus kaas oo ka dhashay khasaare kala duwan goobjoogayaal kala duwan ayaa waxay sheegeen in dagaalka uu si weyn u saameeyey degmada iyo deegaanada u dhow u dhow islamarkaana ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada een maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa dowladda saraakiil ka tirsan ciidamada koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegay inay fashiliyeen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana dagaalka ay la galeen khasaare ay ku gaarsiiyeen inkasta n khasaare rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi aan la ogeyn misene waxaa markasta la filan karaa ama lasii saadaalinayaa in khasaare kala duwan oo dhinacyadii dagaalamayo halkaasi uu ka gaaray mana jiro wax warar oo kasoo baxay dhanka iyo sidoo kale dhinacyada oo warar rasmi ah oo ku aadan dagaalkaasi inta badan al-shabaab ayaa waxay weerar kala duwan ay ku qaadaan fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedada dalka ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka soomaaliya dagaaladaasi ama weeraradaasina waxaa ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana weeraro loo adeegsaday tooreeyo ayaa waxay ka dhaceen caasimadda dalkaasi iyo wadda talaabiiba xabsi ayaa soo wajahday dadkii oo ku dhaqan magaalooyinka kala duwan ee dalka gaar ahaan magaalada talaabiiba maalintii shalay ahayd iyo maanta ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay goobahaasi isku horimaadyo ay galeen dad iyagu la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda daacisha iyagoo sidoo kalena weeraray goobo lagu qaxweeyo ku yaala xaafado ka tirsan magaalada caasimadda waa dalkaasi israa'iil ee talaabiiba dadka qaarkood ayaa dhimasho ay soo gaartay halka kuwo kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen loona cararay qeybo ka mid isbitaalada ku yaala magaaladaasi talaabiiba dadka inta badan ayaa iyagu baqdin ka qaba inay isugu yimaadaan goobaha lagu caweeyo inkastoo dhowr maro sidoona kale ay ka dhaceen goobaha lagu caweeyo ku yaala caasimada dalkaasi israa'iil ee talaabiib guud ahaana warkii duhurnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsana khyaartana dhegeysanaysa wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel